shirkan oo ay kasoo qaybgaleen qaybo kala duwan oo bulshada ah iyo siyaasiyiin ayna soo qaban qaabisay xarunta cilmibaarista b d r c ayaa ujeedkiisu ahaa doorka warbaahinta soomaalida ee nabadda iyo colaadda waxaana hadallada mas-uuliyiinta ka sokow qayb ka ahaa dood cilmiyeed ku saabsan doorka warbaahinta agaasimaha hay-adda b d r c cali faarax fermiyeeri oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda shirkan oo ay kasoo qayb galeen in ka badan laba boqol oo qof uu ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo hay-ado caalami ah warbaahinta soomaaliya guud ahaan iyo doorka kaalinta ay ku leedahay nabadda iyo colaadda waxa weeyaan madal lagu kala faa'iidaysto waayo aragnimo khibrado duruus lagu kala qaato laysugu yimaado oo aanu jecel lahay in aanu sanad walba joogtayno oo ay igu noqdo meel ay ummadda soomaaliyeed ay isugu timaado muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed inay helaan warbaahin ku hagta dowladnimo iyo xasilooni siyaasadeed madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdiwaare islamarkaana ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad oo isna goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday dowrka saxaafadda ay ka qaadan karto arrimaha nabadda
maadaama aan nahay waddan colaad ka soo baxayo welina meelo badan colaado ay ka jiraan waxaa loo baahan yahay inaan mas-uuliyad gaara iska saarno saxaafaddu doorka ay ku leedahay nolosheenna waa inaan saddex arrimood ka fiirinnaa marka hore waa in tababarka lagu dadaalo waa qodobka koowaad midda labaad qiyamka ama ethikiska saxaafadda oo ay ka mid tahay runka sheegidda in waxa la gudbinayo runta laga sheego in dhexdhexaadnimo lagu dhaqmo oo aan mataqaanaa dadka is haysta ama siyaasadaha is haysta dhexdhexaad laga noqdo in akhlaaqda iyo qiyamka ummaddaas ha ahaato mid dhaqan ama ha ahaato mid diineede la xushmeeyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo shirka ka hadlay ayaa isna ka hadlay saxaafadda soomaalida iyo sida ay door ugu leedahay arrimo badan
runtii waa uga mahad celinayaa b d r c inay dadka intan la isu keento wakhti ku habboon iyo marxalad ee ku habboon waa fursad aada u fiican dad soomaaliyeed oo nabadda ku suntan inay isu yimaadaan oo ay maskaxda tuujiyaan oo xaqiiqada ay u daadegaan colaadda soomaalida haysato waxaa laga yaabaa guudka inay ka muuqato loolan qabaa'il ama siyaasiyiin ku tartamaya xukun laakiin way ka guda weynta hadday degi waayaan waxaa la yidhi ama waxbaa siyaado ku ah ama waxbaa ka dhiman loolanka soomaaliya soomaali keliya hadday tahay waa hore heshiin lahayd dhaqankeeda waa dhaqan nadeed laakiin waxaa ku jira loolanka guud ee geeska iyo midka caalamka ka socda ayaa ganafka kusii dhufanaya runtii waxay u baahan nahay haddii arrintii ruwaando laga sheegay ee hadalka kalliftay ee intaasoo boqoloo qof dishay maanta waa ka soo doogeen waa ka horumarsan yihiin bal waxay noqdeen ruwaanda dalalka maanta lagu daydo maxaa u diiday soomaaliya in wixii dhacay sabab kasta ha keenaane in laga gudbo waxay u baahan tahay ma filayo garasho la'aan inay maqan tahay mana filayo aqoon darro inay jirto waxaa uun dhiman tii alla ka sokow iraadadii arrintaas fulin lahayd ma rabo mawduuciinnu inuu intuu inaga baaho aada meel kale aadaan mawduuciinnu waa meediyaha iyo dowrka uu ku leeyahay laakiin meediyaha ruuxaddiisa haddaanan wacyigiisa kor loo qaadin oo lagu darin waddada ay u adeegsanayaan warbaahinta siday nabad u dhalin lahaayeen dowladna u dhisi lahaayeen in farsamada iyo xirfadda looga warramaa waxba kusoo kordhin mayso ma filaayo dhallinyaradeennu hadda xirfad la'aan inay hayso mana filaayo aqoon darro inay hayso laakiin waxay u baahan yihiin aragti dowrka ay cayaarayaan si fiican ugu bayaanisa ee runtii iyaga oo aan hubo inaysan ku barbaarin jawigii loo baahnaa iyaga oo aqoonta keliya maahana helin fursaddii ay ku baraagtis garayn lahaayeen haddana shaqada ay qabteen ay bulshada u hayaan waa shaqo tilmaaman oo muuqata inay isbeddel weyn ay keeneen madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo xal uhilidda caqabadaha siyaasadeed ee jira nabad dhalinta soomaaliya waxaa ku gadaaman in la helo xal siyaasadeed haddaan xal siyaasadeed la helin nabaddu mar walba way nuglaanaysaa cid baana si uga faa'iidaysanaysa markaas ay dhici karto inay dana siyaasadeed ka leedahay waan rajaynayaa arrintaasna haddaad fursad u heshaan inaad dabcan iyadoo la og yahay laakiin waxaan u baahan nahay codkiinna inuu aad ku biirisaan nidaamka dowlad dhiska ah siduusan majarihiis uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka soomaaliya inuu marlabaad kala daato arrintaas mas-uuliyaddeeda inaan wada qaadnaa loo baahan yahay gacmo badan baa ku dhex jira duruufo badan baa ishardiyaya dana badan baa isku dhex yaacsan waxaan rajaynayaa dadkii ku habboonaa baa halka fadhiya soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo hadda dowlad dhis baa laga hadlaya dib inaan loo yegleelin shir dibu heshiisiineed oo ballaaran oo soomaaliya haddana hallaysu keena lo odhan meesha ay maanta joogto inaynan dib carto ugu noqon iyagoo shirarkii la mid ahaa laakiin meelaha ay ka liicaysa in laga toosiyo inaad ku darsataan ee xisaabta waxaan sidoo kale halka fursaddan uga faa'iidaysanayaa dhammaan madaxda soomaaliyeed ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee soomaaliya ee isteedyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas-uul ah in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay inay ilaaliso waxa dadka heshiiska u yahay inay dadka kala qayb qaaladato xal u helidda dalka oon laysku koobin waa shir sanadeedkii labaad ee b d r c ay ku qabato garoowe xooggana lagu saaro arrimaha nabadda iyo xal uhelidda dalka soomaaliya iyadoo sanadkan lagu eegayey saxaafadda iyo doorkeeda ee arrimahaasi ku saabsan ayna kasoo qayb galeen khubaro saxaafadeed oo in badan kasoo shaqaynaya warbaahinta soomaalida nuux muuse birjeeb v o a garoowe